haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii cawayska washington kulantii wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijkeenna cawayskaiyo caawan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalo laga hirgeliyey gaadhi bas oo ay ku seexdaan dadka hurdada u baahan amaba ay ku adkaatay inay seexdaan dadka markii ay imaanayaanba waxaa moodaa iyagoo bustayaal wata sida guryahoodao kale oo dacas wata oo xitaa maaragtay dharkii soo dharyaraystay oo gurijoogii wata bal sida ay ku suurta gashay halka uu dadkaasi geynaya iyo weliba qiimaha lagu raacayo barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaan idiin haynaa ood barnaamijka ku maqli doontaan xubintii halabuurka iyo heesaaga ee iyaduna barnaamijka ka marhnaan doonin iyadoo caawana uu inala cawayn doono saalax sanaag maalmaha adduunyada nuurkama dhammaatee nafku jecel macaani ka maqnow addoonodhan
fanku iyo codka oo heybad ilaahay bixiyo laakiin waxaa jira fursado badan oo ku bannaan oo waxyaalo badan aad baran karto sida boonga inaad tunto muusiga inaad tunto darbuugad inaad tunto tabanka inaad tunto kuwaasoo dhan barashay u baahan yihin iyo wakti laakiin anigu fanka waxaan kaga qayb qaataa hees iyo laxan baan kaga qayb qaataa barnaamijkuna waa caweyska washington haweysi wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba bal inta aynaana sheekada iyo xubinta hal abuurka u gudbin ee dhegaystayaal marka hore barnaamijkeenna aynu ku furanno codka fanaanada hibe maxamed hudoon iba nuura
markuu yimid karkaarkii uu kabaa ha faydiyo intu kaabigay sudhay kashayga soo baxay intu kaabigay sudhay kashayga soo baxay maxaa helay kaskaagii ama kohaashadeeni maxaa helay kaskaagii ama kohaashadeeni sheekadu makawiyo kun habeen mid socotaa kun habeen mid socotaa sheekadu makawiyo kun habeen mid socotaa kun habeen mid socotaa
aynu heestaasi fanaanada hibe maxamed codkeeda hallaasiga aynugu soo gaadhsiinaysay intaasi kaga nimaadno isla markaana barnaamijkeenna caweyska washington aynu hore ugu sii soconno hurdadu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha sida joogtada nolosheenna muhiimka ugu ah iyadoo bahda caafimaadkuna ay ku celceliyaan islamarkaana ay bulshada kula dardaarmaan inay saacado ku filan seexdaan habeenkii hase yeeshee taasi ayaa ah mid dadka qaara ku adag marka la eego waayaha ay ku jiraan iyo weliba sida ay mashquulka u tahay noloshoodu waxaana dhegaystayaal qaar ka mid a warbaahinta dunida ee sida weyn loo akhristay indhahooda soo jiidatay islamarkaana ay toddobaadkan wax ka qorayeen sheeko la xidhiidha gaadhi basa oo loo sameeyey in laga kireeyo dadka ay hurdadu ka xumaatay si ay halkaasi ugu dhex gam'aan amaba ay ugu seexdaan bal haddaba aan soo dhoweeyey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo inoo haya dulucda sheekadan waa ku dhowaha cabdixakiin waana mahadsan tahay bal marka hore haddaynu eegno intaynaan sheekada dulucdeeda iyo nuxurkeeda u gelin muxuu ahaa baskani si halkee laga hirgeliyey baskan waxaa laga hirgeliyey hong kong waana mid ka mid a basaska dadweynaha oo loogu talagalay in dadka ay ku hurdaan bal waa si wanaagsan waxaa laga yaabaa cajiib ina dadku isweydiiyaan sidee bas bini aadamkii loogu samaynaya ay ku seexdaan fikraddan sidee ku timi markaa fikraddan waxay ku timi mid ka mida maamulaha shirkadda basaskan iskale ayaa ku fikiray oo keenay wuxuuna ku sababeeyey ama uu sheegay inay ku dhalatay markii uu arkay mid ka mida saaxiibadiisa oo sheegay inuu inay hurdo la-aan ku dhacday oo guriga marka uu joogo uusan hurdin intay shaqadii ka badatay laakiin mar kasta oo uu damacsan yahay inuu hurdo ay tahay marka uu baska saaran yahay oo xilli kale uusan hurdin marka ninkaas ayaa fariin ama ama boosti kusoo qoray bartiisa kadibna wuxuu sheegay in hurdada uu helo oo keliya marka uu baska saaran yahay isagana uu ku fikiray inuu sameeyo bas ay dadka ku hurdaan waan gartay markaa social mediau ku baahiyey qoraalka kadibna markaasuu ninkan shirkadda ka shaqaynaya arkuu fikirka halkaa ka helay ha fikirka ayuu halkaa ka helay wuxuuna ku fikiray halkii aad ka shaqayn lahaydeen oo keliya basas dadka meelaha ay ku ordayaan aada u raacdaan bal inay sameeyaan basas dadka ay ku hurdaan oo ay jiifsadaan maalinkii halkuu dadka geenayaa baskani ma meel u gaara oo ay dadku soo seexanayaan oo ay hurdadii kaga soo boganayaan baa jirtuu geenaya waa mahadsan tahay cabdicakiin waxaa laga yaabaa dadka in isweydiiyaan su-aashaas laakiin baskan ma jiro meel gaar ah oo uu dadka geynayo keliya wuu wareejinayaa muddo shan saacadood ah ayuuna dadka wareejinayaa muddadaasna baska wuxuu soconayaa ilaa iyo lix iyo toddobaatan kilomitr si tartiiba ayuuna inta badan u soconayaa bas deg degsan ma aha maadaama loogu talagalay in dadka ay ku dhex seexdaan marka sidaasaa loogu talagalay bas meel gaara geynaya ma aha basku wuu sii wadayaa marmar uu istaagayana waa jirtaa oo dadka qaab dalxiis ahaan oo kale ay sawiro isaga qaadayaan marka laakiin ama haddii ay suuliyo u baahdaan laakiin waa loogu talagalay oo keliya inay hurdaan markii ay saacadda ka dhammaatana loo sheega dadka qofkii ku darsanayo mar labaadna isagay jirtaa isaga le waayo jeebkaagu yaana ku celi weyaan marka ma lacag baa jirta laga qaadayo oo qofkii ku raacayo baskan si ugu soo seexdo dabcan haddee bas sidiisaba waa dareemi kartaa shirkad leedahay oo shirkad ganacsi dabcan waa lacagaa jirta laakiin lacagta markaa fiirisid waxay u dhexaysaa sida la sheegay saddex iyo toban dollar ilaa iyo koob iyo konton dollar oo qofkii uu bixinayo marka shanta saacadood markay dhammaatana qofka wuu ku darsan karaa laakiin lama sheegin in hal mar uu wada goosan karo xitaa toban saacadood de waynu garan karnaa qof gurigiisii isagoo joogo sariirtiisii jooga seexan waayey oo hurdadii kari waaya inuu gamco siduu bas ugu dhex gami karo ma waxaa jira wax gaar ah oo hurdada ka caawinaya dadka oo ay siinayaan mise sidii caadiga ahayd basaska naqaanuun baa la korayaayo qofkii aayarunbuu seexanaya
baska marka ay dadka soo koraan waxyaabaha ay siinayaan waxaa ka mid a maryaha indhaha lagu daboosho kale hadda waxaan aragnaa maalmahan face mask ama wajih afxir laakiin sidoo kalena dadka marka ay safrayaan diyuuradaha waxaa lagu siiyaa indha dabool marka ay indhaha ku xirtaan si iftiinka iyo aysan u arkin ay u moodaan in ay meel mugdi ah joogaan marka okyaalihii hurdada ayaa la siinaya oo indhaha lagu xiranayo oo mara ah iyo sidoo kale wax ay dhagaha ku xirtaanoo iyagana shanqarta iyo ka ilaaliya laakiin dadka markii ay imaanayaan waxaa moodaa iyagoo bustayaal wata sida guryahoodo kale inay joogaan oo kalea moodaa oo dacas wata oo xitaa maaragtay dharkii soo dharyareystay oo gurijoogii wata marka waxaa moodaaba hadda dadka inay qololkooda jiifkao kale ay ku jiraan saasay bas kusoo raacaan si kale kuma garatee dad hurdada u dhaarsan baa imanaya aad iyo aad
marka xal baa loo helay baa laleeyahy dadkii ay habeenkii hurdadu ay dhibaysay ee saamaleylka iyo hurdala-aanta ku dhacaysa haa cid kasta oo hadda markay shaqada usii socoto ama ay safar tahay hurda oo hurdada ay u baxdo waxaa loo hela hadda baskan oo shan saacadood isla magaalada ku dhex wareejinaya marka kadibna maaragtay qofka sidaas ayuu ku hurda dhammaysanaya marka haddaad tirirta ku gami weydo baska soo tijaabi baa laleeyahy waana baska ku kamaadaa laga yaabaa dadka waxaa moodaa hurdada inay dhibaato ka haysto dabanadan aad iyo aad baad umahadsantay cabdiqaadir adigaa mudan cabdixakiin
markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka saalax sanaaga kaasi oo uu kaga hadlayay waayihiisa fanka waxaana uu qaybtana ku bilaabayaa doorka ay fankiisa ka qaadatay kooxda dayaxbaan ee uu ka mid yahay amaba uu haatan ka tirsan yahay wallahi n door muhiimay ka qaadatay qofku markuu cusub yahay horta dee halku wax ka bilaabi lahaa waa fan maanta haddaan rabo inaan waxbarasho bilaabo ama jaamacad bilaabo halkan marka hore tegaya waa jaamacadii meelii wax lagu barayay iskuuladii iyo goobii waxbarashada waa inaan macalimiin helaa waa inaan cidaan wax ka barto helaa waa inaan macluumaad badan helaa sidaasi lamida fanka qofku markuu doonayana aad bay muhiim ugu tahay inuu koox ama fanaanin ama muusishano uu ka mid noqdo garab ka helo marka waa xisugeya wax badan baad ka baranaysaa wax badan baa kaga kordheya fanku ayaguna halku kasoo tis qaadeen waa kooxaha waxaa la sheegaa saalax inta badan amaba fanaaniin kala duwan oo qaarkood aan barnaamijkan caweyskaba ku waraystay ay xuseen ama ay iga warrameen in ka hor intii aanay qaadir heese ay iyagu leeyihiin ay ku dayan jireen amaba ay qaadi jireen heese kala duwan oo fanaaniintii hore ay qaadi jireen ama ay inta badan ay samayn jireen inay ku borobeeyaan codkooga ay ku tijaabiyaan islamarkaana ay ka hor iyagu isu soo eegaan intaana masraxa iman adiga ma jiray hees ka mid a heesahaad jeclayd amaba fanaaniin aad maxaanku dhaha heesooga xiisayn jirtay ama aad dhegeysan jirtay amabaaad qaadi jirtay
wallahi way badan yihiin fanaaniinta soomaaliyeed oo dhan waan taageeri jiray waa beri oo dhan fanaaniinteeda waan dhegeysan jiray hablaha waan dhegeysan jiray ree waan dhegeysan jiray fanaaniinta lasii kala jecjeclaaday laakiin heesahooda waan wada jeclaa marka ma jirin fanaan gaaroo isaga aad si gaara heesihiisa markaas tirahda aad odhanaysay kaasumaad xaggiisa aad ka tumi kartaa
cumar dhuuran cumar dhuulan heesiisa aada u jeclaa cumar dhuula cali ilaahay raxmale haddaynu eegno cumar heesihiisii ma jirtaa mid aad xasuusantay xilliyada aad aada u dhegeysan jirtay amaba aad qaadi jirtay oo si gaara kusoo jiidan jirtay
waxaa jirtay hees boodheri la dhaho qaado waan aad u jeclaa maxay odhanaysaa inayahayawow daysataye diidaya markayga inayahayaa balkaanu galay gudiyaqooni weyday inayay intayda xunu darteed fulanninashayda harmidan ihaydisiyo naxaligan jiifaha dhaxadayda urugada badanaa teegta talla agahayga niyadaydan ayaa xulley agagafteegantay maylawano holuboxo yeelo adimigoye mantaygaad kaato wakhtigu abba kuu noqoye nabsigii albaabada furayba ayir soo xidhiye markasan arsan doona haddana muudkuhii imandhe
waa codkii cumar dhulle iyo weliba saalax sanaawi baa inagu soo gaadhsiinaya codkiisa dahabiga ah saalax aad baad umahadsan tahay haddaynu hore ugu sii soconno oo aan qeybaha kale ee barnaamijkeena caweyska washington aan iyo weliba waraysigan iyo barnaamijka marti ku tahay toddobaadkan aynu soo qaadano kooxda dayaxbaan ayaad xubin ka tahay dabcan fanaaniinta dhallinyarada ee ku jirtaa tahay hadda waad heestaa oo heesaabaa tahay heese kala duwan baad soo saartaa fankuna intaasun maa qeybo kala duwan buu leeyahay hadday noqoto dhinaca miisiga hadday noqoto dhinaca laxansaarida hadday noqoto bongooyinka iyo tumitaanka iyo qeybo kamid a aqoontii i t-gana saa tilmaantay dee nin jaamacad ka soo baxay baa tababartay marka laga yimaado inaad heesto ma isku daydaa inaad qeybaha kale fanka iyagana ama aad wax ka barato amaba aad heesaaga qaar ka mid a aad wax ku darto ama aad la xansaarto
waxayo ka firsan mayso maadaamaad fanaan tahay waxa kugu harareysan aqoontu inta fanko iyo codka oo heybad ilaahay bixiyo laakiin waxaa jira fursado badan oo ku banaan oo waxyaalo badan aad baran karto sida bonga inaad tunto muusiga inaad tunto darbuugad inaad tunto kabanka inaad tunto kuwaasoo dhan barashay u baahan yihin iyo wakti laakiin anigu fanka waxaan kaga qayb qaataa hees iyo laxan baan kaga qayb qaataa heesaaga qaar ka mid a iyo heese kalebana iyagana laxanka waad ku ladhaayo waad saarta heesahayga qaar ka mid a iyo inta ugu badanba haddaynu eegno heesteebaa ka mid a heesaha laxankaad saartay heesahaaga yadaydu waa meel maamuusi ku taal maskaxdaydu waa tii mudanaya leedaho mankadaba leedahay qudha waad ku maranto waan kuga mutuuda amanka ku raaco markaan ku wayana nafta qayb dhambay maqan maalmaha adduunyada murukama dhammaate nafku jecel macaane ka maqno adan oo dhan ka muuqo dhowr
niyadaydu waa meel maamuusi ku taa maskaxdaydu waa tii mudanay alleedo bankada badhleedahay qudha waad ku maranto aan kugu mabsuuda manka ku raaco oo marka aan ku wayana nafta qayb dhambay maqan maalmaha adduunyada murukama dhammaate nafku jecel macaane ka maqnow adan odhan ka amuuqo dhow maalmaha adduunyada murukama dhammaate nafku jecel macaane ka maqnow adan odhan
ka ag muuqo oo dhowr waxa weeyaan waa ilaali heestaasi oo dee laxankanaad waad saartay ereyadeeda iyo maxaan ku yidhahdaa goortay soo baxday haddaad noo raaciso heestaasi waxay soo baxday iyana isla sanadii labada kun iyo sagaal iyo tobankii ereyadeeda waxaa le nin dhalinyaro abwaana oonu saaxiib nahay oo la yidhaahdo xamsexadaari halkanaad baan uga salaamaya ninkaasa ereyadeeda dhaxankaana ale muusigeeda waxaa tumay maftuux maxamed ducaale cadceed warkaas sidaasay hawada ku soo gashay iyadoo laxankiiyo codkiina aad saa ku wadato guud ahaana barnaamijkeennii caweyska intaas ayaan dhegaystayaal toddobaadkan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo
nabadgeliya midigtaydu waa tii micilaan bidayo aqofad maamushaanahay amada aygu waa kii muxibada siyaadsho midigtaydu waa tii micilaan bidayo qofad maamushaan ahay cabdid kama marmo oo waxaan kugu macneeya marwa aan ku reeyo oo mudadaanad ii iman murugan la tahaa cabid kama marmo oo waxaan kugu macneeya marwa aan ku reeyo oo mudadaanad ii iman murugan la tahaa maalmaha adduunyada muru kama dhammaatee nafku jecel macaani ka maqnow adoon odhan ka aan muuqow dhow